Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah faransis tuoli oo eedeen u jeediyey rigaadi gachagua kenya airways oo hal maalin gudaheed lumisay siddeetan milyan oo shilin laba ka mid ah shaqaalihii hore ee ismaamulka galbeedka bakood oo musuq maasuq loo xidhay dhanka soomaaliya dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho dib ugu soo celisay siddeetan iyo toddoba muwaadin oo duruufo adag ku wajahaya dalka yemen caalamkana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan israa'iil oo ku dhowaad shan boqol oo qof ku dishay dalka lubnaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo talaadaa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay kow iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka ayaa warka subaxnimadii la socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhowaada xoghayaha guud ee dallada ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha dalka ee kotu faransis atwoli ayaa sheegayay in mowqifka siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua uusan qaranka u wanaagsanayn atwoli ayaa xusay in maadaama uu madaxweyne ruuto uu waddanka ka maqan yahay looga baahnay ku-xigeenkiisa inuu xoogga saaro qorshaha horumarineed ee dowladda waxa uu intaasi ku daray in madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiro ololo siyaasadeed islamarkaana uu jiha qaldan u wado waddanka dhowaan ayay ahayd markii rigaadi gachagua uu madaxweynaha ka codsaday inuu oofiyo ballanqaadkiisii ahaa inuunan ogolaan doonin in ku-xigeenkiisa la dulleeyo rigaadi gachagua ayaa tilmaamay in haddii uu madaxweynaha buriyo ballantaasi inaynan ku kalsoonaan doonin shacabka gobolka bartamaha dalka oo uu ku tilmaamay inaynan cafin doonin ama inaynan u cafin doonin ciddii khiyaantaha shirkadda qaran ee duulimaadka ee kenya airways ayaa sheegtay inuu soo gaaray khasaare hantiyadeed oo dhan siddeetan milyan oo shilin madaxa fulinta ee shirkadda kenya airways allan kilavuka ayaa sheegay in shaqajoojintii halka maalin ay sameeyeen shaqaalaha waaxda duulimaadka waddankay ku mideysan yihiin ururka kaawu ee shirkadda kenya airways la kulantay khasaare aada u weyn kilavuka ayaa intaasi ku daray in shirkadda kenya airways ay danta ku qasabtay in lacagay dib ugu celiso dad uu safarkooda baaqday maalinkaasi kow iyo tobankii bishan ayay ahayd markii gegida caalamiga ee diyaaradaha j k i ee magaalada nairobi ay ku xayirmeen rakaab isugu jira kuwo maxalli ah iyo kuwo doonayay inay u safraan dalka dibaddiisa tani ayaa timid kadib markii shaqaalaha waaxda duulimaadka waddanka ay ku mideysan yihiin ururka kaawu ee shaqjoojin sameeyeen maalinkaasi waxay ka soo horjeedeen heshiis ay dowladdu la gashay shirkadda adani ee laga leeyahay dalka indiyaha guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuq maasuqa e i c c ayaa gacanta ku dhigay laba ka mid ah howlwadeenadii maamulkii hore ee dowla deegaanka galbeedka bakood waxay ku eedeysan yihiin fal lagu luunsaday laba boqol sagaashan iyo lix milyan oo shilin oo loogu talagalay in lagu taageero ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah e a c c ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shakhsiyaadkan ay lacagahan luunsadeen intii u dhexeysay sanad maaliyadeedadii labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labada kun iyo sideediyo tobankii iyo labada kun iyo kow iyo labaatankii ilaa labada kun iyo labaiyo labaatankii shakhsiyaadkan la xiray ayaa kala ah mary ingorikise madaxii hore ee waaxda tacliinta ee ismaamulka galbeedka bakot iyo mathiyo rusio oo ahay ogaasimihii hore ee waaxda qaabilsaneed deeqaha waxbarashada ee dowla deegaankaasi waxa uu qorshe u yahay in maanta tuhmanayaasha maxkamadda la soo taago si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeediyey
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho dib ugu soo celisay siddeetan iyo toddoba muwaadin oo duruufo adag ku wajahaya dalka yemen qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho dib loogu soo celiyey ayaa warbaahinta la hadlay una mahad celiyey dowladda soomaaliya
dhib waxaa nugu filanba inta yeman annaga aan ka marnay haba nugu filan ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hal israaco hala midoobo waddankiina axyaa bilaadukum wa bilaadu soomaal kulluh si ar ayaana soo qaaday dalka yeman naga soo qaaday magaalada cadan ilaa iyo berbera ilaa iyo hargeysa ilaa iyo muqdishayna keentay inay kulligooda waddankoodii ay gartaan ay waddankoodii ku soo noqdaan ciiddooda hooye wax ooga roon ee maanta ee derbiyada ay wareegayaan wax faa'iido ah ay ka helayaan ma jirto waddankoodii ee ay gelayda ka abuuranayaan wax ooga fiican ma jirto ilaahay ka cabsado waddankiinna ku soo laabta yeman inaad bac qaadataan oo tuugsataan oo xabad rootiya lagu siiyo ood ilmahaada ku korisa wax dane kuuguma jiraan ku soo laaba dalkaada dowladda soomaaliyeed ee aykan ee dadkaas gurmud deg deg siiyaan een, ee waddankoodana ku soo celiyaan dhowr qaxootiyaa naga dambeeyo ehel iyo walaal marka waxaan jeclaalahay dadka oo soomaaliyeed waddankooda in loo soo celiyo si naxariis yani naxariis leh xaaladaha nolosha waa iska adag tahay xataa ma awoodaan waxay cunaan waa iska tuugsadaan waa iska rafaadsan yihiin koley dal aadi lehaynin waa iska adag tahay sida loogu noolaado Ee, hadda rabaa in wadanka dib looga soo celiyo inaan la kaashan doono oo aan rajeynayo in annaga aas dowlad ahaan aan ka qayb qaadano role weyn een, een, our private sector-kana aan maaragta ka codsan doono iyo bulshaweynta soomaaliya meel walba ay joogaan in een, ummadaha soomaaliyeed ee ku dayacan wadamada ee, ayagu maaragta codsanaya in maaragta la badbaadiyo because of sida hadda nolol sheegaya nolosha ay ku nool ku silicsan yihiin hadday noqoto gabdhaha iyo maxay ku rahdaa familada ee, laamiyada iyo jidadka tuugsanaya ee dowladda ama hay-adahu ayan awoodi karin maaragtay inay soo qaadaan inay dowladda ay qorsho aan ka samayn doono haddii ilaahay idmo aan dadkaas iyo tuulo aan u gurman doono Een, ilaahay ama haddaan iskale waxaan aad uga mahad celinaya dhammaan ee, shaqaalaha hay-adda qaxootiga barakacayaasha qaranka iyo maxaa ku dhahaa s n t v iyo ada miidiyaha huwa maanta oo dhan cagahooda u taagnaa inay maaragta dadkaas yeeto soo dhoweeyaan dejiyaan Ee, dadka magaalada u baahan gudahooda muqdisho ee, aadaya ay u kala diraan kuwa maaragtay ee, raba dowlad goboleedyada ama dowladaha ee, xaf- ee, member stateka een, ayagana maaragtay la dejin doono ay joogayaan caawa seexanayaan iyo inta falaytkooda loo bugareynayo
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa magaalada new york kulan kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar iyo eritreya badri al cabdulaati iyo cusmaan saalex wasiirada ayaa magaalada new york ee dalka maraykanka uga qaybgalaya kulanka toddobaatan iyo sagaalaad ee golaha guud ee qaramada midoobay saddexda wasiir ayaa ka wada hadlay qorshaha iskudubarid waa qorsho sare oo iskudubarid ah iyo rabitaanka siyaasadeed ee saddexda dal si loo gaaro yoolalka iyo danaha ay wadaagaan soomaaliya masar iyo eritreya dalalkan saddexda ayaa cadowgooda koowaad ee dunida u arka etoobiya waxayna samaysteen xulfo aan weli xoogeysan balse waxaa jira dana badan oo ay iska dhex arkayaan masar iyo eritreya waxay go-aansadeen inay cudud militari ku garab istaagaan dowladda soomaaliya oo dandaansi culus kala kulmaysa dowladda etoobiya waa siduu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa fursad weyn u aragta garab istaagga labadan wadan waxayna qorsheynaysaa inay dagaal toosa la gasho haddii lagu- laga fursan waayo garabka ee ku tashanaysa waa saddex wadan oo kale ah turkiga masar iyo eritreya shalay magaalada muqdisho waxaa kusoo xirtay markab sida ama waxaa kusoo xirtay markab sida hub iyo agabal mitri oo aada u badan kaasoo ka yimid dalka masar qorshaha socda ayaa muujinaya inuu jiro diyaargarow dagaal oo xog leh siday qa- sheegeen qaar ka mid ah siyaas- siyaad- qaar ka mid ah shakhsiyaadka falanqeeya siyaasadda wadanka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa eedeyn kulol u jeysay dowladda etoobiya oo ay ku eedeysay inay soo fargelisay arrimaha waddanka soomaaliya haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka ugu yaraan afar boqol sagaashan iyo labo qof ayaa dhinteen halka kun lix boqol afartan iyo shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen weerare ay ciidamada milatariga israa'iil ka geysteen dalka lubnaan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi caruur haween iyo kalkaaliyayaal caafimaad ayaa ka mid ah dadka la dilay ciidamada milatariga israa'iil ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey ay fuliyeen lix boqol iyo konton weeraro waa lix boqol iyo konton weerar oo ay ku qaadeen ilaa kun iyo saddex boqol oo bartilmaameed oo ay ururka xisbullah maamulaan weerarada israa'iil ayaa sababay qalaas weerarada israa'iil ayaa sababay qalalaaso baahsan ee guud ahaan dalka lubnaan iyadoo dad aada u tiro badan ay dantu ku qasabtay inay isaga qaxaan qeybo ka mid ah koonfurta iyo bariga waddankaasi waxaa kordhay walaaca laga qabay in dagaal rasmiya uu dhex maro israa'iil iyo ururka xisbullah ee waddanka lubnaan ciidamada nabad sugidda ee qaramada midoobey ee lubnaan ee loo soo gaabiyey unifil ayaa ka walaacisan badqabka dadka rayidka ee dalkaasi wixii qodobka ka soo kordho wararka iyaga dambe idaacadda ayaad dhegaysiyaal kaga bogan doontaan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda star f m waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka soo saaray sidoo kalena halkan idinkaga akhrinayey cidduu warkayga seega waxid uga daalacan karaan barta internetkeenna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey